mas-uuliyiin ka tirsan dalka Kenya ayaa ku howlan dhisidda guddi maamuli doona lacagaha dadka muslimiinta ay u bixiyaan sakada iyagoo sheegay in hindisahaasi sharci ahaan baarlamaanka Kenya uu ka soo gudbay dowladana hadda ay gacanta ku hayso dhisidda guddigaasi. Warbixintan waxaa gaaraysa nooga soo diray waryaheena Maxamed Faarax Shire.
wasiirka gaashaandhiga dalkani Kenya mudane Adan Barre Ducaale ayaa shaaca ka qaaday dowladda mudane Ruto isagu ka tirsan yahay haatani ay cagta saartay qorsho loogu talagalay in dadka muslimiinta ee dalkani Kenya ku dhaqan ay zakawaadka ku soo aruurin karaan iyadoo loo sameynayo xarumo iyo weliba goobo loogu talagalay zakada lagu aruuriyo kadibna dadka muslimiinta ee dalkani Kenya ku dhaqan iyo weliba goobahooda ay diinta islaamka ku caabudaan ay noqon doonto mid lagu horumariyo lacag fiican aan guranay dhulkan aan ku iibsanay maantana waxaan rabaa waqafka inaan sameeyo waqafna sharcigiisa wuu jira idan sharcigan baarlamaankitaan jooga ayaan marinay waqf commission act marka banasbika sharcigaas wadanka la hagaajiyaad soo qaadi kaasaa la isticmaali kor lowna guddibays dowladda sameen rabtaa oo sideed qof ah oo gobol kasta oo muslimiinta wadanka la dego qof baa laga soo qaadi chairmanaa loo yeeli zakada ninkii raba inuu waqafka u dhiirto ninkii raba inuu xoola bixiyo oo muslin ah sanduuqaasuu gelini ayakaa marka ummadda u qaybin doonaan marka maanta waxaan idinka baryaha meel maaragtay waxaan dhihi jiray how baahan hadal waxba ma khatara waxaan rabaa maanta qof kastoo messan joogo kii boqol shimahayo kii boqol kun shimahayo jeebkaada maanta meeshan ka baxa isagoo eberi markaad gurigaada tagto jeebkaadoo buuxaada arki ducaal ayaa waxa uu ka qayb qaadanayay mashruuc iyadoo lacageed loogu samaynayo xarunta taariikhiga diinta islaamka lagu bartay najaax islamic center halkaasoo lacag gaaraysa ilaa iyo soddon milyan oo lacagta dalkani kenya loogu aruuriyey ani waxaan keenay taraameeda dambe weyn manaan sugayaa madaxweynaha waddanka waxaan ka soo qaaday hal milyan madaxweynaha xugeenta waxaan ka soo qaaday hal milyan aniga waxaan ku daray laba milyan waa afar milyan soomaho laba nin oo aan magacooda sheegayna haddii la soo hadleenna waxay dhaheen kuna wuxuu dhahay hal milyan aan bixinay kuna shan boqol lacagtaa kudi waxaa weeye shan milyan iyo shan boqol oo kun haraambeeda kale oo weyna waxaa geesofora ka noqon oo saa ka ogolaaday madaxweyne ku-xigeenka waddanka mudane rigaadi gashagwa madaratu mixaad buula muzuri ku taalla ku naso area waxay noo fileesgareeyeen lacag gaaraysa toban kun gobernatore nadiif jaamac aadan oo isaguna qayb ka ahaa lacag aruurintaasi ayaa waxa uu sheegay inuu ka mid yahay ardadii ka soo baxday macadkaasi wuxuuna sheegay in ay ka go-on tahay dowladdiisa gaarisa county ta waxqabadka xaruntaasi maantii hadalka bulshadiisa waxaa weeyaan inaan maanta halkan iskugu imaanay inaan najaax aadan ay leedahay oo maarata oo waqfi ah aan u imaanay waana ka warqabaa qaqaqalqaadahaneeto muddo dheer baan ku soo jiray oo aan qayb ka ahaa in maanta ay noo hirgeshana waa aad iyo aad bay sharaf noogu tahay inaan taageerno oo aan garab u noqono najaax culeysyo badanna way soo martay run ahaantii culamada hadda arrimaha kamay sheekaynin munaasib in laga sheekeyna maba aha laakiin alxamdulilah maanta haddaaban ayadoo nabad ah iyo anagoo nabadda isku imaanay oo maanta aan waqfi aan u hagaajinhayno waa khayr weyn oo iyo barako weyn weeyaan isku soo celceliyo inta badan mas-uuliyiinta gobolka ayaa soo maray xaruntan diinta islaamka lagu barto siyaalo kala duwanna way ahayd mid u soo socotay haatan qorshahan dowladda gaarisa county iyo weliba xildhibaanada aqalka baarlamaanka dalkani kenya ay iska kaashanayaan ee loogu samaynayo gooba dakhli uu ka soo galo waxay noqonaysaa mid xaaladaha adag ee inta badan madarasadan in badan soo martay haatani ka bedeli karto in macallimiintu ay noqdaan kuwa mishaaraadkooga helo dhisidda madarasooyinka kala duwanna dhiirigelin ayay u noqonaysaa maxamed faarax shire v o a garisa